إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh warka subaxnimo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalle isugu jira duqayn iyo weerar toosa waxay ka fuliyeen gobolada baa iyo bakool iyo shabeellaha hoose diyaarad siday xildhibaano iyo saraakiil ayaa rasaas lagu furay xilli ay ka degeysay garoonka diyaaradaha magaalada garbaharey xildhibaan hore oo muddo lix iyo toban sano kasoo mid ahaa dowladda federaalka ayaa lagu jirdilay magaalada muqdisho hogaanka ciidamada shisheeye artemis ayaa shir ka yeeshay diyaarinta saddex kun oo askari oo dalka ka baxaya wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa heshiis dhex dhigtay jufada reer noolaay ee beelweynta saddex cumurow oo ka mid a beelaha dega wilaayada hiiraan ciidamada xisbada ee shabeellaha hoose ayaa loo tababaray sidii ay bulshada ugu hagi lahaayeen in beega la wanaajiyo maleeshiyaadka ama xaarada ee faano ayaa ciidamada xabashida etoobiya kala wareegay degmada shaw rabit waxaa sii xoogeysanaya xiisada colaadeed ee u dhexeeya dowladda xabashida etoobiya iyo mucaaradka hubeysanaya maxaarada إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gobolada baay bakool iyo sidoo kale shabeellaha hoose waxay ka fuliyeen howlgalle isugu jira duqayn iyo sidoo kale weeraro toos ah haddii aynu ku bilowno gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen xero ciidamada kasoo duulay dalka uganda ay kaga sugan yihiin magaalada janaale waxay sidoo kale mujaahidiinta weerar ku qaadeen xerada ciidamada ugandheeska ay ku leeyihiin buundada beriire oo kamid a deegaanada hoostaga magaalada afgooye dhanka gobolka bakool waxa ay xalay mujaahidiinta weerar ku qaadeen saldhigga askarta koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin degmada xudur dhanka baay ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay waxa ay dagaal ku qaadeen halka loo yaqaano makuuda oo ka tirsan magaalada baydhabo waxaa halkaasi ku lahaa saldhigga ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaana ku sugnaa isla baay ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay waxa ay weerareen halka loo yaqaano xero koowaad oo ka tirsan degmada diinsoor waxaa sidoo kale jirta in tiro madaafiica oo gaaraysa shan iyo toban ay mujaahidiinta ku tuureen xerada askarta koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin deegaanka goofgaduud buurey oo hoostaga magaalada baydhabo madaaficda ayaa ku dhacay gudaha xerada askarta ku sugan deegaanka goofgaduud buurey ayaana maalmihii lasoo dhaafay wajahaye weeraro toos ah duqayn iyo howlgallo kale oo ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab diyaarad siday xildhibaano iyo saraakiil ayaa rasaas lagu furay xilli ay ka degeysay garoonka diyaaradaha magaalada garbaharey maxamed muudi abu muslim ayaa faahfaahinaya maleeshiyo hubaysan oo ka soo horjeeda maamulka jubbaland ayaa shalay rasaaseeyey diyaarad ka soo degaysay garoonka garbaharey diyaaradda oo siday xildhibaano iyo saraakiil ayaa dib ugu kacday garoonka kadib markii rasaasta lagu furay sida uu sheegay mid ka mid ah goobjoogayaasha
xarunta gobolka godob garoonka diyaaradaheeda shil baa ka dhacay magaalada waxaa yimid talwaha guutada cusmaanil niila iyo saraakiil kale oo ciidanka amniga ah garoonka si nabad ay uga soo degeen waana lagu soo dhaweeyey diyaaradda iyada siday baa waxay u ambabaxday degmada doolow si ay uga soo qaado wafdi xildhibaano dowladda federaalka maamulka jubbaland xildhibaano ka tirsan iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka godo ee macalimu way soo qaaday wafuudaasi diyaaradda markii ay damacday inay garoonka garbarey ka degto oo ranweyga ay caga dhigatay yaa askar gadood ah oo maalmihii ugu dambeeyay magaalada ku sugnaa diidanaara maamulka jubbaland afaafka garoonka waxay ka rideen rasaas rasaasta ayada ahayd yaa haleeshay diyaaradda oo waktiga caga dhiganayso wuxuu intaa ku daray in diyaaraddu aysan fursad u helin in ay toos u saldhigato waxaana waxyeelo gaarsiiyey rasaasta iyadoo u duushay dhanka doolow oo ma aysan diyaaraddu si toosa ugama degin garoonka waa ay sii kacday oo dib bay u laabatay waxaa naloo xaqiijiyey askari ka tirsan ciidanka booliska oo diyaaradda saarnaa in ay gacani xabad oga dhacday sidoo kalena diyaaraddu naftirteeda rasaas ay ku dhacday ugu dambeyna diyaaradda waxay si nabada uga dirtay magaalada doolow ay ku laabteen xildhibaanadii federaalka iyo maamulka jubbaland iyo maamulkii gobolka gari ee jubbaland ay usoo magacoobay dhawaantan garbaharey waxaa ku wada sugan maleeshiyaad taabacsan jubbaland iyo kuwa ka soo horjeeda sidoo kale garbaharey waxaa ku sugan ciidamo etoobiyaan ah kuwaas oo ay saraakiishoodu isku diyaarinayaan labada maleeshiyo ee soomaalida ah xildhibaan hore oo muddo lix iyo toban sano kasoo mid ahaa dowladda federaalk ayaa lagu jirdilay magaalada muqdisho haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho jirdil ugu geystay xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka wuxuu sheegay in nimankii baray oo dad kale isku hallaynaya ay feer iyo haraanti kala daaleen sida uu hadalka u dhigay niman oo kibray oo isku hallaynaya dad ayaa intay qabteen anigi iyo hooyo kaleeto feer iyo haraanti nagala daalay waxaa waaye degmada dhargeenley gudaheeda waxaa ii geystay niman dhar cada oo labiska cagaarka qaba iyo wokitoka kuwa wata gacanta saakanso xalay waa seexan waaye jug fiicanaa jirta shalay waa soo baxay waxaan aaday steshinka biliiska waxaan rabay inaan rafeerto soo goosto buug yaraa liigu qora waxaan dhahaa oobiga igu qora waxaana isiisiin mataqaanaa rafeerta inaan doonto micno ma lahaa laydhahaa maba laii jawaabinba yasniin ku jirto
xildhibaankan hore oo sii hadlayey ayaa sidoo kale sheegay inuu saldhigga tegay si uu uga dacwoodo dadkii dhibka u geystay laakiin uu waayey wax warkiisa ka hoos qaada islamarkaana albaabada lagu dhegaystay degmada kii xakumo wuu imaaday markuu imaaday xataa muu isku dayo inuu baabuurka ka soo dego hooyo kaleeto oo la dilay iyo wiilasheedii iyo anigaba iyaduu wuxuu dhahay hala geeyo steshinka haloo soo waxay rabto anigana meeshaa laiigu reebay waxaa la dhahay laba sac ka bacdi aan soo laabanaya markaan steshinka tago soo noqdana albaabka qarqaraacana waa liiga furi waay markaaseta digaan keliya le jira xanuun weyn ma jirin mugta xalayaan seexan waaye aniga waxaa laii magacaabay guddoomiyaha guddiga xuquuqda u raadinaya xildhibaanadii sagaalaad sideedaad iyo toddobaad ma ahan markii ugu horraysay oo ninkan jirdil noocaana loo geysto ee xitaa waxaa horey loo jirdilay isaga oo xildhibaan ah waxaana lagu jirdilay hadda ka hor iridda hore ee garoonka diyaaradaha xilligaas oo uu idaacadda islaamiga alfurqaan uga warramay sida loola dhaqmay aniga waxaan u socday immigrationka control bil qaylinaysa ayaa lagu marsiinaya meeshaan soo maray ma aysan qaylinin micnadooda waxa waaye ninkan wax qarxanaya ma wato taleefonkii iigu horreeyey markaan jaabka gashtay niman meesha ka shaqaynaya ma ugandesa ma iskaya ninaa soo booda wuxuu dhahay dib u laabo gacantana waa iga mareejiyey shaatigaygii dhabarku ka jeexjeexmay askari meesha joogaa wuxuu dhahay war ninkan waa xildhibaan askari ugandesa laigu yeeray gacantu iga qabto sida ruuxiisa ciidamada dowladda federaalka ayaa sidan ula dhaqmaya dadka xilalka ka soo qabtay dowladda federaalka waxaana la isweydiin karaa sida ay ula dhaqmi karaan dadka shacabka ah hogaanka ciidamada shishe iyo atmis ayaa shir ka yeeshay diyaarinta saddex kun oo askari oo dalka ka baxaya maxamed amiin ee faahfaahinaya shalay oo isniin aheed waxaa xarada xalane ee magaalada muqdisho kusoo gabagaboobay shir muddo afar maalmood ah u socday taliska ciidanka shisheeye ee atmis kaasi oo lagu gorfeynayo wejiga labaad ee ka bixitaanka ciidamada shisheeye atmis madaxdooda waxaa isku raaceen in qorshaha wejigii koowaad ee bixitaanka ay ku guulaysteen bishii juun markaas oo ay soomaaliya ka saareen kumanaan askari waxaana kulankan cusub goobjoog ah saraakiil ka socda shanta dal ee kusoo duulay dalka soomaaliya taliyaha ciidamada atmis oo shirka maamulayay islamarkaana qaybinayay doodaha iyo aragtiyada ayaa sheegay in waxyaabihii ay ka niqaashayeen ay ka mid ahaayeen waxa uu ugu yeeray khatarta xarakada al-shabaab iyo qodobo kale waxaan ka wada hadalnay arrimo badan oo ay ka mid yihiin xaaladda guud ee ammaanka iyo khataraha al-shabaab waxaana soo saarnay go-aano ay fulinayaan taliyayaasha qeybaha ayuu yidhi ninkan shirka ayaa waxaa aada looga hadlay sida ugu habboon ee loo bilaabi karo wejiga labaad ee bixitaanka iyo magaalooyinka ugu horreeya ee ciidamada laga saari karo mar walba waxaa dood dhalinaya oo ay saraakiishu isku qabsanayeen in bixitaanka uusan keenin khasaaro badan oo soo gaara ciidanka sida la wada ogsoon yahay marka uu ciidan ka baxayo waddan uusan lahayn waxaa ku adag inuu nabadgelyo ku baxo isaga oo hubkiisa iyo agabkiisa wata sababtoo ah dhabarka dambe iyo hortiisa ayaa looga iman karaa sidaba ka dhacday dalka afghanistan markii ay maraykanku ka baxayeen mas-uuliyiinta atmis waxa ay sheegeen in dhammaadkii bishii juun ay soomaaliya ka direen laba kun oo askari kana baxeen lix saldhig mid ka mid ah saldhigyadii ugu waaweynaa ee ay ka baxeen waa deegaanka gariley ee gobolka gedo oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kala wareegeen askar ka tirsan jubbaland oo lagu wareejiyey shisheeyaha atmis waxa ay hoosta ka xariiqeen in soomaaliya laga saaro saddex kun oo askari waana shaqada ujiga labaad ee bixitaanka oo la filayo in la dhammeeyo bisha sebtembar gudaheeda mid ka mid ah mas-uuliyiinta ciidamada shisheeye ayaa sheegay in shirkan uu muhiim u yahay bixitaanka iyo badqabka ciidamada ajnabiga maadaama ay joogaan waddan lagula dagaalamayo tan iyo markii ay yimaadeen muddo laga joogo shan iyo toban sano waa inaan qiimeyn ku samaynaa wejiga koowaad ee dhimista saamaynta ay ku yeelan karto amniga bini'aadantinimada xaaladda siyaasadda iyo dhinacyo kale caqabadaha lala kulmayo oo aan falanqayno si aan si hufan ugu fulin karno wejiga labaad ee dhimista atmis sidaasi waxaa yidhi taliya ku-xigeenka ciidamada atmis dowladda federaalka ayaa waxaa welwel xoogan ku haya bixitaanka ciidamada shisheeye taasi oo xasan sheekh ku kaliftay inuu u safro dalal shisheeye kana codsado ciidamo buuxiya kaalinta kuwa baxaya bixitaanka ciidamada shisheeye ayaana waxaa soo dedejiyey dhowr arrimood oo ay ugu horreeyaan khasaaraha gaaraya oo kordhay iyo dowladaha reer yurub oo awoodi waayey bixinta taakuladii dhaqaale ee ay siin jireen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la xusuustaa in bishii may saddex iyo labaatankeedii ay gebi ahaanba burburiyeen xaradii ay deganaayeen ciidanka uganda ee buulamareer halkaasi oo wax ka badan laba boqol oo askari ay ku dileen kuna soo qabteen maxaabiis ajnabi ah
wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa heshiis dhex dhigtay jufada reer noolaay ee beelweynta saddex cumarow taasi oo ka mid a beelaha degta wilaayada hiiraan waxaa faahfaahinaya mahad cubayda kulankan oo ay barbar socotay dowlo diini ah islamarkaana gogoshiisa ay fidisay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa lagu xaliyey khilaaf soo kala dhex galay jufada reer noolaay oo ka tirsan beesha saddex cumarow ugu horreyn waxaa la akhriyey warmurtiyeedkii ka soo baxay kulanka oo ay ku xusan yihiin qodobada ay ku heshiiyeen jufadan ka tirsan beesha saddex cumarow ujeeddu caddayn heshiis nabadeed annagoo ah hoggaanka dhaqanka ee beesha reer noolaay kana tirsan beelweynta saddex cumarow gaar ahaan reer maadle waxa aan caddaynaynaa kadib markii ayna kulmiyeen wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaan ku heshiinay qodobadan soo socda kow in aan wada qabsanno kitaabka alleh labo in talada reer noolaay ay mid tahay kuna midownay kitaabka alleh wixii khilaafaad ahayna ka heshiinay saddex in aan la garab taaganahay mujaahidiinta hiil iyo hoo afar in aan diinta barno ubadkeena shan in aan mar labaad doorannay samadoonkeenna cabdinaasir cumar deeqsi lix in aan dhoorno xaqa dariskeenna toddobo in aan u istaagno horumarinta deegaankeenna bayaanka oo sii socda ayaa waxaa lagu yidhi sideed in aan la shaqaynayno samadoonkeenna inta uu diinta alle ku toosan yahay sagaal waxaan beri ka nahay gaalada iyo gaala raacyada toban waxaan bogaadinaynaa guulaha isdabajoogga ah ee allah uu siiyey muslimiinta saxiixayaasha guddiga reer noolaay kow baashay cabdi deeqsi labo cismaan cabdullaahi aamin saddex maslax mukhtaar cali afar yuusuf cumar cali shan cabdi sahal cismaan lix muuse aadam maxaad toddobo ciise maxamed daa'uud sideed shoobey xuseen diinle sagaal cabdinuur goosaar sidoo kale nabadoonnada jufada reer noolaay ayaa goobta ka caddeeyey inay ka heshiiyeen khilaafkii ka dhexeeyey islamarkaana ay dhaqan gelinayaan qodobada ka soo baxay kulanka bismillaahi raxmaani raxiim annagoo ah waxgaradka beesha reer noolaay kulankeenna maanta uu ahay degmada buuqa qable ee khilaafaad ka jiri tuulada caqabooy maalmahan dowri aan ugu qaadanay kitaabka ilaahay dushiina luu akhriyey khilaafaadkaasoo maanta naga dhammaaday oo maanta heshiis weyn oo maanta alxamdulilaahi mujtamac aan ku nahay aan ku qaadanay kadibdeed walaayada islaamka ee alxamdulilaahi juhdi badan ay nagu bixisay
meeshaan waxaan isugu imaanay khilaafaad yar oo dhexdayna ka dhacay walaayada islaamka markaas ay noo yeertay culimmadii noo akhrisay xadiista iyo qur'aanka kariimka ilaahay ajar iyo xasanaad allah ka siiyo khilaafaadkii meeshaasaan ku soo afjarnay walaayada waaay ajar iyo xasanaad allah ka siiyo wilaayada hiiraan ayaa marar badan heshiisyo kala duwan sidan oo kale u dhex dhigtay beelo soomaaliyeed oo ay xurgufi ka dhexaysay ciidamada xisbada ee shabeellaha hoose ayaa waxaa loo tababaray sidii ay bulshada ugu hagi lahaayeen in beega la wanaajiyo waa kana maxamed ciise oo warkaas faahfaahinaya kadib dowro muddo u socotay saraakiisha ciidanka xisbada ee wilaayada shabeellaha hoose waxaa deegaanka kunyabarow lagu qabtay munaasabad gunaanad u ahayd oo lagula dardaarmay ciidanka xisbada sidoo kalena lagu wacyigelinayay bulshada waaliga shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo ka qayb galay kulanka ayaa dardaaran u jeediyey ciidamada gaar ahaan hagaajinta miisaanka waxyaalaha insha allah ummadda aan u hayno axibati fillahi waxaa ka mid ah oo in badana laga hadlay oo goodi ah waxyaalaha dadka ay ku miisaantaan inaan saxno oo noqon karo mogtahay miisaanka iyo waxyaalaha wax lagu beegto haddii la nusqaamiyo sabab u noqon karo mogtahay cudurro iyo abaaro badan oo ummadda ku habsaday sabab u noqon karo waxaasoo dhan inaan ka hortagno al rabaa badbaadiya waxyaalaha ummadda aan rabno inaan u qabanno oo aan ka saxno waa wax ilaahi subhana watacaala qoomnan uu ku halaagi qoomnan uu ku baabi'i uu ku halaagi axibati fillahi mar jazaakum allahu khayran waaliga ayaa ciidanka xisbada kula dardaarmay inay ummadda ka ilaaliyaan duulaanka dhanka akhlaaqda ah ogaada ummadda duulaana ku socdo faqri adagaana taagan tihiin duulaana ku socdo duulaan waxaan hawlan inay iska imaadeen waxaan ahdaafa ka dambaysa ogow ummad haddii akhlaaq laga fasaadayna khalaas waayo si fudud waa lagu qabsanaya waa maqlayseen idaacadaha iyo miidiyaha markii la dhegaysto ya dowladaha saliibiga ah waddamadooda waxa ka jira waa dareemayseen akhlaaq xumadu maanta waa calanna waa lala jeerayaa rag ha isguursadaana maanta manaahijta qaar lagu daraya waa maqlayseen waxaasoo dhan la rabaa insha allah ummadda in laga hor istaago jazaakum allahu khayran ilaahayna barakeeyo qishkaa ka mid ah oo nebi maxamed sal alay wasalam uu ka xisban jiray bal fiiri ilahayna ku dhaarshay shaqada aa haystaan waxaa nebi maxamed sal alay slam aan qaban jiray ammaan iyo mugta sharaf intaasaa idinkaga filan oo xisban jiray oo suuqa wareegi jiray jazaakum allahu khayran wilaayada shabeellaha hoose ayaa qabatay barnaamijyo wacyigelin ah oo ay ka qayb galeen qaybaha bulshada waxaana dadka lagu baraarujiyey inay ka taxdaraan miisaanka dhakhaatiir ka qayb gashay ololaha ayaa iyaguna jeediyey hadallo wacyigelin ah oo ay bulshada ugu muujinayeen halista ay leeyihiin kareemooyinka la isku caddeeyo iyo waxyaabaha la midka ah kaasoo aan ka soo gudbinay barnaamij laba qaybood ka kooban oo xalay iyo habeen hore ka baxay idaacadda warkan saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan maleeshiyaadka amaxaarada ee faano ayaa ciidamada xabashida itoobiya waxa ay kala wareegeen deegaanka shaorabet waxaa sii xoogeystay xiisadaha colaadeed ee u dhexeeya dowladda xabashida itoobiya iyo mucaaradka hubaysan ee amaxaarada wararka ka imaanaya itoobiya ayaa sheegaya in iska horimaadyo culus ay ka socdaan deegaano ka tirsan ismaamulka amxaara maleeshiyaad ka tirsan kooxda faano ayaana dagaal kooban kadib waxay la wareegeen gacan ku-haynta deegaanka shaorabet sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah xooga faano ayaa gacanta ku dhigay saldhigga booliiska iyo xarunta degmada balse saacada kadib ayaa ay dib uga baxeen magaalada warar kale ayaa sheegay in iska horimaadyo culus ay ka socdaan hareeraha magaalada gondar kuwaasi oo u dhexeeya ciidamada federaaliga iyo sidoo kale maleeshiyaadka amxaarada dowladda itoobiya ayaa kumanaan ka tirsan ciidankeeda u daadgureysay ismaamulka amhaara si ay u damiso kacdoonada ka dhanka ah xukuumadda adis ababa warkii aad kala socoteen saakay idaacadda islaamiga alfurqaan waynaga intaa